umaysan tahay dadkan saddexdan qof saaka la gudbiyey waxaa soo gudbiyey dowladda south sudan booliska ayagoo kaashanaya interpolka in muddana way xirnaayeen baaritaanihii waxbay ku hayeen iyagaana soo qabtay oo qaarkood intooda badan magaalada jubbaland laga wada qabtay waxayna noo sheegeen inay ku jireen inay kamid ahaayeen dad ay ku raad joogeen baaritaan ay sameeyeen kadibna waxay nala soo wadaageen dowladda dowladdana ay la wadaageen dadkan in dib loo celin doono maantayna suuragashay inay wareejiyaan dadkan ma soomaaliba dhammaantood waa soomaali dadkan waxaa lagu haystaa in ay wax tahriibiyaan marka sidee bay ugu suurto gashay inay dadka tahriibiyaan xaqiiqatan inkastoo iyagu ay ay ay operationka bilowgiisii dhamaadkiisa wa ahaayeen waxa waaye nab wadan tahriibka nab nab wagdi badan oo ilaa iyo wax badan isku xiran waaye hal iyo laba iyo saddex iyo ma kusoo ma ahan tira tira iyo la koobi karana ma ahayn sida ay nool ay sheegeen oo kolleyna ay laga yaabo inay saxaafadda mar dambe la wadaagi doonana waxay ku jireen ayna noo sheegeen inay ku heleen regional corporation ay lalahay dadkan inta badan waxay kenya ama kenya ha soo maraan ama uganda ha soo maraan intaasoo dhan ay safar maraayaana waxa waaye waxaa jiro dad isla shaqeeyo nimankan dadkan waxtaa libiyo kamid ah oo ay isku wada xiran yihiin marka waxaa suuragal ah nabwadan saddexdan iyo afartan iyo inayna ku koobnayn tir la koobi karana aysan ahayn waxay noo sheegeen inay ahaayeen nabwad tirada leen dheero oo ay ku raad joogeen in muddo ah ina inay saddexdan inay kamid ahaayeen tan iyo markii raggan lasoo qabtay ma jira wax isbedela oo ku yimid safaradii tahriibta aan xaqii keydin karo oo ma mana mana jiraan isbedel hadda aan si si si sheegi karno official ah kimidaad ognaha waxay tahay ka safaarad ahaan anaga isbuucaan iyo maalmihii waxaa jirta farbadan oo si sexraaha oo been wadanka usoo oo dukumenti aan lahayn oo xabsiyada ka wada buuxay wadankaas soo sugaan immigrationada qaar ku xirnaayeen intooda badan xuduuda laga soo qabtay qaarkood magaalada laga dhexaay ayna qayb ka ahayd shaqadan booliska u wado ay lagu ogaasanayo in ugu yaraan dadka sharci daradaana la xajido wadanka soo gelaya kuwa hawshan ku jirana wax laga sameeyo marka in badan oo kamid a dadka noocaasa si volunteerly ah ayaan dib wadanka ugu celinay tira aada fara badan way ahaayeen infact hadeertaan in badanaan hadda aada diiwaan gashan oo berri ama berri dambe la celin doono laakin aan ahayn dad tahriibyaala maysan ahayn waxay ahaayeen dadka qaldan loo soo diray oo warbixin qaldan loo sheegay oo tahriibiyaasha dadka wax tahriibiya gacantooda ku jira saddexda nin ee lasoo qabtay ee wax tahriibinaya ma soomaalidu keliya ayay dhoofiyaan mise macal dadka kale ajaanibka waa ku daran
intaa ognahay muhiimada ninkoowaad waxaan siinayna un arrimaha soomaalida inta aan ognahay ma jirta xataa si saxa oo baaritaan aan dhihi karno ama iyago operationka ku jiraan kusoo qabanay ama kulug lahaayeen laakiin xaqiiqda waxay tahay qoladaa oo shaqada waday sida ay noo xaqiijiyeen oo dadka hadda ilaahay hadda ay u shaqeynayen oo ka xiriirinayeen oo sida khaldan wadanka ay kusoo gelinayeen waxay ahayd dad soomaali ah weliba dadka ugu badanna waa dumar da-dooda aada u yaryar tahay u dhexayso shan iyo toban jir ilaa iyo toddoba labaatan jir qofka ugu badan intaa dadka hadda la celiyo aan arkeyna iyo marka dhibaatada ugu badan ugu badan ugu badan waxay tahay in qofka markuu soo baxaayo warbixin qaldana la siiyo waalidkiisa aan loo sheegin la qariyo ilaa iyo liibi laga gaarsiiyo liibi markii laga gaarsiina ay dalbadaan lacag madax furabasho furxa madax furasho ah oo aada tiro badan waxaasaana ah in laga hortago marka wacyigelin fara badanaa jirta oo safaaraddii communitiga ay sameynayaan oo maalmahan da lagu mashquulsanaa public kalena insha allah isbuucan ama isbuuc aheyd la sameyn doono oo aan lagu waaminayo in dadka dadka sharci darada ahna wadankaas soo gelaayna inay inay macnaha ayna sameynin mukhalasiintan waxaan ay ka ay ka waantoodaan oo la yareeyo dhibaatada ay u geysanayaan muwaadiniinta soomaalida ah ee ee la marin xabaabinayo